بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال شيخ الإسلام sheekhii islaamkii wuxuu dhahay bimaanaa shaykhun fi lislaam waaye ibnu taymiyata ahaa ibnu taymiya bitashdiid ilyaa ibnu taymiya oo bitakfiifihi aydan waa bannaan tahay dhahay ayuu dhahay ibnu cuthaymiin raxmat ullah calayh ibnu taymiyata wuxuu yidhaahday shaykhulislaam waclam ogow niyahow ana caamata albidaci bidacooyinka dhammaantood taasoo almutacalliqati ku tacalluqdo bilculuumi culuumta sharciga ah iyo walcibaadaati cibaadooyinka ku tacalluqdo innamaa waqaca inkil maahane way dhacday fi lummati ummadda dhacdeeda ayay ku dhacday goorma fii awaakhiri khilaafati alkhulafaa'i alraashidiin khulafaa'u raashidiin khilaafadoodii dabayaaqadeedii awaakhirkeedii ayay dhacday bidacooyinka oo bilculuumi walcibaadaati ku saabsan sideedaba waxaad ogaataa inay dhaceen ummadda dhacdeedii fii awaakhiri khilaafati alkhulafaa'i alraashidiin uu dhahay kamaa sada akhbara uu sheegay bihi maaga annabiyu nebigu sheegay sala allahu calayhi wacala aalihi wasalama xaysu meel oo qaala uu yidhaahday huwa rasuulkii wa ama nebiga man yacish qofkii noolaado minkum idin ka mid ah bacdii gadaashaydu fasayaraa wuxuu arki doonaa oo wuxuu arkayaa ikhtilaafan iskhilaaf ayuu arki doonaa ismaandhaaf ikhtilaafkaasoo kaiira farac badan maxaa laisku khilaafayaa fi diin waayo wax kale ma aha khilaafka laga hadlayo meeshaani waa diinka waayo diinka isku khilaafay arki doonta ayuu arki doonaa waayo ee fa calaykum laazima marka khilaafkaasi markii yimaado hee laazim waa dhacaya nebiga sheegay nebigana warkiisa waa sax fa calaykum laazima marka waqtigaas oo khilaaf aad aragtaan laazima waa ismu ficli amrin waayo waa laazima ilzamuu waay fa calaykum ay falzamuu laazima qabsada bisunnatii sunnadaydi laazima wa sunnati alkhulafaa'i khulafadii sunnadoodii laazima alraashidiina oo hanuunsanaa almahdiyiina la hanuuniyey kuwaasoo min bacdi way gadaashay imaanayaan gadaashayda ahaadeen sunnadoodii laazima waa meeshaan marka ashaykhulislaam ibnu taymiya raxmatullaahi calayhi wuxuu laga dareemayaa warkiisii mise waxaa laga dareemayaa warkiisii ama noo caddaynayaa asheekh ibnu cuthaymiin soo naqlinaya warkii sheekh islaam bidcada oo ku tacalluqdo bilculuumi walcibaada inay soo daristay ummaddan dhexdeeda ku soo dhacday fii awaakhiri alkhulafaa raashidiin aakhirkooda xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa la iskhilaafayaa sooma haddii la iskhilaafo maxaa la samaynayay haddii asiga loo laabanayay asiga dadkii kala xukumayay wixii laisu qabsado asiga ayaa kala saarayay wixii munaafiqiin ah hoos ugu duugan tahay gaalnimadoodii hoosay ugu duugan tahay laakiin haddii mar wax laisu khilaafo nebiga loo laabanayay nebigii haddii mar xukumana warku waa dhammaaday khilaaf kalema ma jiro ummadda waa isla jirtay nebiga ayaa laga qaadanayay diinta ra'yi kale meesha ma soo galaynin hoosha waa isku toosnayd kadib nebiga markii uu dhintay khilaaf waa dhacay haddana khilaafkaasi laakiin ma ahayn mid ku saabsan cibaadaad iyo culuum sharciya awalu khilaafin nebiga calayhi salatu salaam geridiisii kadib uu dhacay sida uu sheegaayo ninka la yidhaahdo abu daahir albaqdaadi fi kitaabihi alfarqu bayna alfiraq khilaafka ugu horreeyey oo dhacay nebigii markii uu dhintay gadaashiisii wuxuu ahaa oo muqadimadii kitaabkiisa uu ku sheegayaa wuxuu ahaa in laisku khilaafay nebiga calayhi salaatu salaam dhimashadiisiiba nebigu waa dhintay maya maya ma dhiminin khilaaf ay imaadeen awalu khilaafin waqaca bayna asaxaabati fii mowti nabiy sala alay salama khilaafkan ugu horreeyey oo dhacay nebiga calayhi salatu salaam ee asxaabta dhexdoodii wuxuu ahaa fii mowti nabiy sal ly slam annahu maat iyo wa annahu lam yamut bal rafacahu allah ilayh mitl ciisa qaar waxay dhaheen nebigu maba dhamaninba ee ilaahay ayaa rafciyey sidii nebi ciise ilaahay u rafciyey ayaa asigan u rafciyey ma dhimanin qofkii maanta nebiga dhintay yidhaahdo waa inoo taashaa ay dhacday yaa saas dhahay cumar waa diiday soo maa way aamuseen dadkiina iyadoo la yaaban yahay cumarna taagan yahay carab ka joogto ee waxaa yimid abubakar waa maqnaa markaas isaga nebigaa soo maray gurigiisa wuu galay wejigiisa dharka ka qaaday waa soo dhanquday markaasu wuu dareemay inuu nebigu dhintay ilaahay baan ku dhaartay ilaahay dushaada laba geeri kuma kulminayo tii adduunya waa dhimatay u dhahay waa ka soo tagay markiias wuxuu imaaday dadkii oo meesha joogaan bannaanka cumar meesha ku haysto isaga waa istaagayo muxaadaro meesha ku bilaabay buu marka markaasu wuxuu akhriyay qowlu tacaala waa muxamadun ilaa rasuulan qad khalat min qablihi rusul afa in maat oo qutila inqalabtum aayaddii meesha ku akhriyay walaa qaabo dadkii o dhan markaas way dareemeen nebi inuu dhintay aayaddii maalintaasi inay ugu horreysay oo ilaa dadka qaar ay u maleeyeen waxaa caddaatay marka inuu dhintay waa laisku raacay hataa umar waa raacay bas khilaafkii dhacay kaas waa waa laisku raacay markii dambe inuu nebigi dhintay khilaaf waa dhammaaday kadib uma fii mawdici dafnihi waxaa isu khilaafeen haddana meeshii lagu duugi lahaa haddana lagu caasi lahaa nebiga uma kadib waxaa dhacay khilaaf oo ku saabsan fii mawdici fii mawdici dafnihi waay hal waa fii makka aw fi lmadiina aw fii beyt lmaqdis ama fii beyt lmaqdes xagee lagu aasaa waa lasu khilaafay qolada qaar waxay dhaheen madiina ayaa lagu aasayaa maxaa yeelay daaru hijratihi waaye wa ansaarihi daartiis waaye meeshaa lagu aasayaa meel kale looma aadaayo ayay dhaheen qaarkood qaar waxay dhaheen maya fii makka maki ayaa loo qaadayaa maki ayaa lagu aasayaa nebiga maxaa yeelay meeshii ku dhashay meesha waay dadkiisii qaraabadiisi meeshay joogaan hee aab aabbihiisii oo ismaaciila meesha ku duugan yahay ku caasan yahay meeshaa la geynay dhahay waabana qibladiisii waay meeshaa la geynaa dad qaar maya ma aha hee waxaa lagu aasayaa baytulmaqdis waay maxaa yeelay awowihiisa mase aabbihiisa meesha ku duugan yahay oo ah ibraahim meeshaa lagu aasayaa baytulmaqdis khilaafa dhacay ayadoo khilaafkii meesha maraayo asxaabtii saas isku khilaafsan yihiin ee haddana abubakar wuxuu sheegay haddee nebi markii dhinto gurigiisi meeshii ku dhintay mooyaane meelka in aan loo qaadayninba nebi markii uu dhinto in meeshaasa ku dhintay mooyaane meel kale aan loo qaadaynin haddana maxaa lasku raacay hadeedkii in lagu aaso meeshii ku dhintay oo ah gurigiisii waay gurigiisii ayuu ku dhintay uma fi limaama kadibna duna lasu khilaafay khilaafadiiba ayaa laga dhigayaa uma khilaafku dhacay wuxuu yahay fi limaamati imaamnimadii waayo waa lasu khilaafay ansaar waxay dhaheen imaamadu ay khilaafadda waxaa loo dhiibayaa sacd ibni cubaada sacd ibni cubaada loo dhiibay dhaheen asaga ayaa loo dhiibaya khilaafadda qaar waxay dhaheen maya quraysh ayaa loo dhiibaya cid kale ma aha waa laisu khilaafay laba kooxood ay noqdeen saxaabadii waa laisu khilaafay ilaa abu bakar iyo cumar iyo isu socdaan ay u tageen ansaar oo gaar meel u fadhiisatay in hee ayadana ansaar hal qof madaha looga dhigo khilaafa dadka kalena hal qof madaha looga dhigo ay rabeen markii hore isha looga tagay saqiifa bani saacida meel la dhahayo beertii saqiifa bani saacida loo yaqaanay ay isku tageen abubakar iyo cumar iyo koox wataana ayaa meeshaasi ugu tageen markaas waxaa loo sheegay hee xadiidkii ala'immatu fi quraysh ama liquraysh xadiidkaasi ayaa ayaa loo sheegay alaimatu min quraysh waay alaimatu min quraysh xadiidkaas saa soo sheegay markii saas soo sheegay hee haddana waa laisku raacay in laga dhigo qof qurayshi ah gaar ahaan abu bakar radia allaahu can aljamiic waayahay uma fi tawriit altarikaat can alambiyaa calayhim asalaatu wassalaam haddana markii dambe khilaafa dhacay oo lasu khilaafay nebiga dhahalkiis in la dhahlo in nebiga la dhahlo dhahalkaasi ee lasu khilaafay khilaafku dhacay waxaa waaya fii tawriiti altarikaati can alambiyaai calayhim asalaatu wassalaam dhaxalkii siintii la dhahalaaye dhaxalkii la dhahalaayo ambiyada ambiyada ilaahay in la dhahalaayo ah khilaafkeeda dhacay waa la dhahalayaa ilaa cali iyo faatima oo u yimaadeen nebiga hee dhaxalkiisiaan rabnaa ay dhaheen maya ambiyada lama dhahalo dhahalkiisii nebiga maya lama dhahalaayo iyo waa la dhahala dhahalkiisaan rabnaa ay lasu qaatay lasu qabtay haddana khilaaf waay ilaa haddana hadeedkii dadkii loo sheegay oo ahaa alambiyaa laa yuras maa taraknaa sadaqa nabigu dhahay alayhi salatu wasalaam adeedkii markii limaadeen haddana waa hee waa laisku raacay mar walbo salafka daliil haddii meesha yimaado bes way waa dhammaatay warkoodii waa isdhiibayaan waa isdhiibayaan taasaa dhacday haddana kadib waxaa dhacay marka fii maanici zakaati dagaalkiisii maanicu zakaat dagaalkiisa imaaday abubakar hogaaminayay waxay ku mashquuleen marka maanicu zakaadkaasi iyo wixii ka dambe inay la dagaalamaan qitaalkii musaylimatu lkadaab iyo uleyxatu lasad iyo amri sajaax iyo aswad ulcansi iyo waxaasi oo dajaaliintaasi ah dagaalkoodii iyo qitaal almurtadiin ay ku mashquuleen iyo qitaal alruum waalfurs ayay ku mashquuleen asxaabadii markaasi ilaa khilaaf ma jirin marka saxaabada beenkoodii waa isku raacayeen daa cumar iyo abubakar markii dagaalka lala dagaalamayay maanicu zakaatna maraa isku khilaafeen soo maha markii dambe hee waa la isku raacay haddana waa la isku waafagay waa la isku waafagay ilaa laakiin khilaaf waxaa dhacay keliya ku imaanayay fiqhi waxaa ka mid a laisu khilaafay fiqhi waxaa ka mid ah laisu khilaafay waay oo miiraahuljaddi maca alikhwa oo kale miiraahuljaddi maca alikhwa iyo masaa'ilu lkalaala iyo wixii la midka waay ilaa imaanayay fii khilaafati cuhmaan radia allahu canhu markaas ayaa marka bidcidii ay ballaabatay meeshaasuu rabaa marka inuu meesha hadda noo sheegayo sheekh ulislaam ibni taymiya raxmatullahi calayh ayaa meeshaasi ah marka khulafaa rashidiini gadaashoodii ayaa timaaday ama khilaafka yimaaday xilligoodii waay abubakar abu daahir albaqdaadi ayaa kitaabkiisii inta badan ayadoo intaas ka faahfaahaysan ugu raacan kartaa muqadimada kitaabka alfarqu bayna alfiraq tartiibteedu intaas min baabi tanbiih ayay ahaayeen ayib ilaa an qaala ilaa uu dhahay shaekhulislaam marka war dheer uu lahaa ilaa an qaala uu leeyahay marka ibnu taymiya soo naqlina warka ilaa an qaala ilaa uu dhahay shaekhulislaam falamaa dahabat markii ay tagtay dowlat lkhulafaa'i araashidiina khulafaau raashidiin dowladdoodii oo wasaara arrinkuu noqday mulkan way ay wasaara alamru mulka arrinkuu noqday boqortooyd hee dahara waxaa soo daahiray soo daahiray annaqsu nuqsaana soo daahirtay marka arrinka markiiu noqday mulkiba waxaa soo daahiray ee annaqs nuqsaan waay xaqee ku soo daahiray fi lumaraa'i waay umaradii dhacdoodi ee waxaa ku soo daahiray naqsi waay falaa budda waxaa laga maarmaan ah an yadhara huwa naqsigii inuu soo daahiro aydan noqoshe fii ahli lcilmi wddiin haddii umaradii mulk ku soo daahiro naqsigii waxaa laga maarmaanaya inuu ku soo daahiro naqsigaasi fii ahli lcilmi wddiinina waa kusoo daahiraya waay ahlulcilmi wddiinina waa kusoo daahirayaa maxaa dhahay see uu soo daahirayaa haddii umaradaba naqsi ku soo hasalo ahlulcilmiga iyo ahluddiinkiina waa kusoo daahirayaa ayuu dhahay ayaga baa iska toosnaadaan ahlulcilmi boqorad umarada haddii ku soo hasalo naqsiga ahlulcilmiga inay iska toosnaadaan maxaa u diiday waxaa u diiday culamada intoodii badan waxaa laga hadlayaa haalibkooda aqlabka laga hadlaya culamada haddaad aragto intoodii badan waa culamaau dawla culamaau addawlati waa su-aashaasi sheekh sharxaga ayuu isku weydiinayaa jawaabteeduna waa bixinaya wuxuu leeyahay faida qaala qaa'ilun qof haddii yidhaahdo kayfa yumkinu see suurtagal u tahay wixii maadaama muqadimo lagu jiro wixii min baabi lfaa'ida ahaan sharax uu qabanaya oo muhiim ah inaan u arko inuu muhiim ay yahaan ay yihiin waa soo gudbinay soo maa suu iska dhaafa haye maadaama dadka dhammaan sharax aan haysanin laakiin iskuma badinayno insha allah waaya faidaa qaala qaa'ilun qof haddii yidhaahdo kayfa see xaaladee yumkinu u suurtagalay tahay ayuu qaala in yidhaahdo idaa dahara annaqsu fi lumaraa'i dahara annaqsu fii ahli lcilmi waa ku soo daahiraya in la yidhahdo see suurtagal u tahay إذا ظهر النقص في الأمراء ظهر النقص في أهل العلم إن لي رهضو ساسور تقل أطهي هذه قف يرهضو هي فالجواب جواب حواي إن العلماء والمضى فيما نرى ثلاثة أقسام بوده يا شيخ إن العلماء علماء فيما كي دحديسي نرى أن أركينه ثلاثة أقسام وسدح قيبض واي علماء sida aan arkayno dhexdiisii markii la yidhaahdo waa culamada ayaa saddex nooc ah saddex qiibooda culamada tahay wuxuu rabaa hadalkaasi inuu tawjiiho u rabaa soo maha ظهر النقص في الأمراء فلا بد أن يظهر أيضا في أهل العلم والدين وربا إنه توجيهه علماء وحو ليه سدح قيبض وي كو الأول عالم دولة عالم دولة واحد وهو الذي ينظر ماذا يريد الأمير عالم وعالم الدولة دولة عالم كهذو يهي وعالم لكن عالم الدولة والدولة أي عالم كهذو يهي سيكو يهي كيوي كاس وهو كان عالم الدولة الذي واكي ينظر فيرنا يوم ماذا محي يريد دونيا الأمير وي أمير محمد دونيا أنت صفيرنا بس amiirka e muxuu doonayaa ayuu fiirinaya wahuwa aladii yanduru maada yuriidu lamiir amiir muxuu doonayaa intaasuu fiirina bas ninka amiirka ah boorka ah madaxweynaha ah muxuu rabaa intaasuu fiirina bas fain araada shay-an wajaha min ajlihi dalaalata alkitaabi wasunna faida araada amiirkii haddii uu doono shay-an shay wajaha waa wajahayaa min ajlihi amiirkii dartiisii ayaa dalaalata alkitaabi wasunna sunnada iyo kitaabkii dalaaladoodii hee ayaa amiirkaasi wixii isaga doonay dartiisii ayaa u wajahaya wallawaa waa laabayaa acnaaqa nusuusi nusuustii qoorteedii waa lawaa bilyaa lawaa laway waa lawaa waay waa laabaya acnaaqa nusuusi nusuustii luqunteeda ayuu laabayaa oo nusuusi sidii ay tusinaysay maahane waa leexinayaa luqunteedii waa leexinayaa muxuu leexinayaa lituwaafiqa hawaa haada alamiir lituwaafiqa si ay u waafaqdo nusuustii hawaa hawaa haada alamiiri amiirkan hawadiisii ee si ay u waafaqto ayaa luqunteedii ama luqumadeedii u laabaya nusuustii idan mar walba wixii amiirkaasi uu rabo hee ayaa nusuustii soo qaadayaa wixii amiirka rabay xaggiisa u leexinayaa waa gediinayaa macnihii la rabay ma ahane waa ka leexinayaa waxuu soo raacinayaa amiirkii amiirkii muxuu noqday matbuuc naskiina muxuu noqday taabic waaye saasuu samaynayaa idan ma fiirinaayo maslaxadii diinta iyo ilaahay sharcigiisii iyo wixii isaga tusiinaya dalaaladiisii iyo salafkii si ay u qaateen ma fiirinaya wuxuu fiirinaya keli ah amiirkan dantiisii maxaasi raatibkaasi meeshaasi ka qaadanaya keligaasa fiirinaya waa leexinaya kaas maxaa la yihahdaa caalimu dowlatin kaas haddii marka saas ay yahay haddii naqsa ku soo daahiro amiirkii inuu isagana naqs ku soo daahirahayo ma lisweydiina kaas waa caddahay waa muuqata soo maha maxaa yeelay haddii amiirka toosan yahay waa ficnaan lahayd laakiin haddii isaga naqs ku soo hasalay isaga naqs waa galaya maxaa dhahay amiirkana madax isagu wuxuu yahay caalim uu yahay mar walba wixii mar walba wixii isaga doonay uu nusuustii ku samaynaya waay waa mid athani caalimu ummatin waay ummad caalimkeedii waay athani caalimu ummatin ummad caalimkeedii waay bimacnaa annahu asagana yaraa wuxuu arkay wuxuu arkayaa bimacnaa macna waxaa waaye annahu caalimkaasi yaraa wuxuu fiirinayaa uu arkayaa mar walbo maa shay yulaa'imu huwa maaga waafaqaayo annaasa waay mar walbo isagan wuxuu fiirinaya wixii dadka waafaqaayo waxay dadka diidan yihiin lama samayn karo leeyahay wixii dadka rabanayaa nusuustii usoo leexina isagana bimaana annahu yaraa wuxuu arkaya isagana fiirinaya maa wixii yulaa'imu waafaqaayo annaasa dadka waay iyo wamaa wixii yajmacu kulminayo hum dadka xawlahu gaararkiisii waay wixii isaga dadka usoo jiidayo asaga lagu buunbuuninayo lagu qiimi qiimaynayo intaasa mar walba fiirinaya oo dadka uska u keenayo biqaطci nadari asagoo aan fiirinaynin can kownihi sawaaban am khata'a waxaan sax miya ama khata'a miya asagoo aan fiirinaynin ayaa mar walba wixii dadka doonaan ayuu samaynayaa saasaa nusuustiisin ku tawjiihaya asaga ummaddan maslaxadeeda fiirina bis ama danteeda dhe markaas wax iyada rabto rabitaankeedaa fiirinaya rabitaankeedii xaq mi yahay mas ma aha ma fiirinaayo wuxuu fiirinaya keli ah rabitaankeedii muxuu ka cabsanaya in laga kala cararo wuxuu rabaa in la buunbuuniyo oo la qaqiimayo oo iyuu rabaa keli ah biqaطci annadari asagoo aan fiirinaynin way can kownihi nin xaqa shaygaasi maagaas ahaanshihiisii sawaaban inuu yahay am khata'an gef inuu yahay ayaa fiirinayaa waaya kaas ayuu fiirinayaa keli ah mar walba wuxuu raba fiirinaya wixii ummadda ay doonayso waay markaasa xaqii iyo kitaabkii iyo sunnadii ayaa taxriifinayaa sidii ummaddaasi ay rabtay u taxriifinaya u bedelayaa sidii kii hore oo kale athaalid marka saddexaad caalimu millatin waay caalimu milla diin caalimkeedii waay caalimu millatin waay waayahay caalimu millatin waay wahuwa laa yuriidu ilaa an taquuma almillatu alislaamiya wahuwa asaga caalimu milla laa yuriidu ma doonayo asaga ilaa an taquuma almillatu diinta inay istaagdo mooyaane milladaasoo alislaamiya loo nisbeeyey islaamka oo diinta islaamka inay istaagdo mooy wax kale ma doonayo biqaطci nadari asagoo aan fiirinaynin can rida alxaakimi aw ashacbi xaakimkii ama shacabkii raallahanshadoodii asagoo aan fiirinaynin ama ha ha jeclaadaan warkaasi ama ha necbaadaan asaga wuxuu fiirinayaa nusuusta iyo diinta alleh waxay tusiisay fiirina bis biqaطci nadari asagoo aan fiirinaynin can rida alxaakimi aw ashacbi waay shacabka bulshada iyo xaakimka xaakimka amiirka laga wadaahe raallahaanshadoodii asigoo aan fiirinaynin waay walaa yahimuhu walaa yuhimuhu waay ee aan danaynaynin muhimgelinayo waay walaa yuhimuhu mma muhimgelinayo muhim uma aha ama ha waafagan ama ha khilaafaan waxba muhim uma aha isaga walaa yuhimuhu mu muhimgelinaayo muhim uma ah waay ilaa an yurdiya allaha ilaahay inuu raallageliyo mooyaane wax kale muhim uma aha waay walaa yuhimuhu muhim uma aha ninkaasi ilaa maaki mooyaane ilaa an yurdiya dheh asaga inuu raallageliyo mooyaane allah ilaahay aza qaliha wajalla weynaayo wayuqiima toosiyo millat alislaam millat allahi dheh ilaahay diintiisa wayuqiima toosiyo millat allah ilaahay diintiisa whada huwa alcaalimu xaqa ayuu dhahay sheekh raxmat ullah alayh wahada kan huwa isaga caalimu alcaalimu caalimka ah xaqan waay caalimka dhabta ah la rabo waa kan idana culammadii muslimiintu culmadoodii ahaayeen maxay u qiybsameen marka saddex waay laba maxay noqdeen e kuwa ku mar walba danaynaayo amiirka iyo bulshada rabitaankoodii ama rabitaankaasi ha fiicnaado ama ha qaldanaado aan ka aabyeelaynin iyo mid mar walbo danaynaayo ilaahay diinkiisiiba labada kale marka hee waxaa loo yaqaanaa culamaa السوء culamaa الsu la yidhahda kan dambena wuxuu noqday qolada dambena waxay noqonaysaa culamaa اlxaqi waay culamaa اlmila waay culamaa اddiin waay idan naqsigii marka he ulu markii culimadii loo qiibshay saddex meel markii loo qiibshay uluan maxay noqdeen naqsi kuwa ku dhacay soo maha saasa marka lagu daaweynaya ku dawjiha faxadata waxaa dhacay marka soo darisay fii khilaafati fii aakhiri khilaafati caliyin caliy bn abi aalib khilaafadiisii aakhirkeed radia allaahu canhu bidcata alkhawaariji waraafidati ayaa dhacday marka faxadaa waxaa dhacay oo soo darisay fii aakhiri khilaafati caliyin cali khilaafadiisii aakhirkeed radia allaahu canhu bidcata alkhawaariji iw araafida khawaarij bidcadeedii iyo raafida bidcadeedii ayaa soo daristay ayaa dhacday waay ayaa soo daristay oo dhacday waaye waa noo imaan doonaan raafido iyo khawaarij waxay yihiin wixii bidcadooda ay tahay bana faahfaahinteedii gadaala nooga imaan doonta insha allah id ilaa hiya bidcadaasi mutacalliqatun waa mid ku tacalluqdo bilimaamati ay ku tacalluqtay imaamka ayay ku tacalluqtay howshiisii waalkhilaafati iyo khilaafadda ayay ku tacalluqtay iyo wa tawaabici daalika kaas waxyaabihii raacayo khilaafada iyo imaamada waxyaabihii raacayo ayay ku tacalluqtay oo ah min alacmaali acmaal iyo walaxkaami axkaama axkaamtaasoo sharciyatii loo nisbeeyey idan waa awalu bidcatin xadita fi lislaam wa bidcat alkhawaarij iyo warawaafid waa la soo diin doonaa iska fiiri haddaba أول بدعة حدثت في الإسلام وحواية وبدعة الخوارج بدعة الخوارج والروافضة والرافضة أيضا maxay ku tacalluqtay بالإمامة والخلافة imaamnimadaani ninkaan ma lahayn nin kale ayaa xaq u lahaa ninkaan in imaam laga dhigo ma mutaysto hee waa in lagu baxo waaye waa gaaloobayba ninkaani imaamkaana waxyaabahaasay ku tacalluqtay ayadana wahoodii iyo qofka camalkiisi xukunkiisii camalkaas markii uu sameeyey muxuu noqonayaa noocaasi waay xukunkiisii muxuu noqonayaa saasi waay waxay imaan doontaa laba bido iska soo horjeedo waay labadoodii markii xilligii cari soo daahireen waa laba iska soo horjeeday ahaayeen soo maha khawaarij maxay qabeen cali inuu yahay gaalba raafidana maxay qabtay qaarkoodii uga guluw ku dhacay cali inuu yahayba ilaah waay nin gaal way le nin ilaahu waay saasaa laisku haystaaba khilaafkaasa soo bahay soo maha nin qoladaana gaal dhahayaan maxay gaal u leeyihiin gaal hadduu yahay e haddee imaam ma noqonayo amiirulmuslimiin ma noqonayo waa amiirulkaafiriin saasay leeyihin waaba gaal waayo gaal qof muslimna imaam uma noqonayo leeyihin maxay laisku haystaa imaamnimo maya wuu le wuu yahay e e waab ilaaha waay imaam iska badaayo waab ilaaha way leeyihin quluw kuwoodii ayagana waa laska hor imaaday soo ma waa iska hor jeedaan bosha xakameenkii wixii ali sameeyey wixii la midka intaasa ku haystaan ayagana qisatul xakameenkii saasaa dhacday marka meeshaana sana ku tacalluqday iyadu mulkoodii waay wa kaana mulku mucaawiyata mulkan raxma wallah subxana wa taala